faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed oo kenya ugu socda in diyaaradaha milatari si tahriiba lagu geeyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay ka xayartay dulimaad ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose beelaha ku dagaalamaya deegaanaha hoosta degmada ceelaf weyn ee gobolka sana oo lagu baaqay inay joojiyaan colaadda deegaanakaasi ka halowsan shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland oo madaxweynaha puntland ugu baaqay inuusan ka qaybgelin caleemasaarka ka dhici doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dowladda federaalka soomaaliya ku amray inay soo qabtaan madaxweynaha jubbaland ee hadda ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dibidhac ballaaran oo ku yimid caleemasaarkaee madaxweynaha jubbaland oo dhici lahaa lix iyo labaatanka bishaani xisbiga wadajir oo idantii ugu xooggana u jeeshay dowladda federaalka sheeganaya inaysan shaqayn doonin in dad gaar ah ay u hogaansami doonaan sharciga waddanka shirkii xeeralayaasha qaranka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed akhbaaradka caalamka warka habeen aad ku dhegaysan doontiin waxaa ugu dooroon britain oo ku biirtay xulafada maraykanka ee dagaalka siyaasadeed ee iiraan iyo maraykanka intaasaad maqasheen waxaahayna qodobada ugu door karoon warka habeenee reediyo cadaado goro diyaagaroba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibyaal waahnimo isniina talada ay soo gelayso taarada ay ku aasaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faahfaahsan caawa waxaa la diyaara saabirin xasan maxamed mahadsanid xasan axmed maxamed mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkiioo faahfaahsan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa kenya uga socda in ay diyaaradaheeda milatariga qaab tahriiba lagu geeyo magaalada kismaayo kadib markii ay dowladda federaalka soomaaliya xirtay duulimaadka ay ku tegi lahaayeen kismaayo warkan waxaa inoo sii amba qaadaya xasan axmed maxamed xildhibaan daar amiin jiis oo ka mid ah golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweynihii dowladda kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taas oo ka dhalatay xayraaddii dowladda federaalk ee soomaaliya kusoo horotay dulimaadkii uu sheekh shariif sheekh axmed doonaya inuu ku tago magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha mar labaad isku doortay talada maamulka jubbaland ee axmed maxamed islaam axmedoobe daaraamin jeso waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ku saxan tahay xayiraada oo lagu soo rogay dhammaan dulmaadka tegi lahaa deegaanada maamulka jubbaland si loo joojiyo calamasaarka madaxda ka qaybgelaysa waxuu xusay xildhibaan daaraamin jis oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya in madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ahayd iyo madaxweynaha talada uu ku wareejiyey iyo xasan sheekh maxamuud ay doonayaan in safar ku aadan dalka kenya kadibna ay si tahriibi ah diyaaradda kenya lagu geeyo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose diyaar uma aha in dowlado muxuu ahay dowlado goboleedyo dad shisheeyaa gadaal ay ka kaabayiin inay dib dabbo ay lagu qabatayso oo ay demindaabi ugu samayso dowlad soomaaliyeed kayrana wuu iska baxa farmaajona wuu iska baxayaa mas-uuliyiinta kaloo imaanaysa waxay rabaan juhdiga maanta la geliye inay beri dowladdeenna ay ku raaxaysato waxaan maqlay inaad bixi rabtiin oo aad kenya kulaaban rabtiin oo aad muxuu ahay tahriib inay soo geshiin aad rabtiin oo helikobtaradii kenya ciidankii muxuu ahaa kenya inay idin soo qaadaan aad rabtiin walaalayaalow mas-uuliyiin qaran baad tihin sharafta dalkaad qaybka leedihiin tahriib ha gelina sharci darrana ha ugelinaha tahriibka ha ugelinaha sharci darra tahriib inaad kenya ay idiin soo qaado oo idinkoo dhahaya dowladdayna eelaboorka noo diyaaraddii qaadan lahayd nooladiida helikobtar nagu qaada inaad tiraahdin sharaf dhac idinka weyn ma lahaanaysa arrintaasaad damacsantihiinaan maqalnay taageerayaashiinaana kasoo xignay xildhibaanada oo muxuu ah xisbiyada idinku jiro ayaan kasoo xignay walaalayaal oo ha samaynina beelo ku dagaalamaya deegaanada hoostega degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa loogu baaqay in ay joojiyaan colaadda deegaankaasi warkan waxaa sanaag inooga soo diray hodan maxamed cabdi wararka ka imaanaya deegaanada hoostaga degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa waxa ay sheegayaa in dagaal halkaasi uu ku dhex maray dad xoolo dhaqato ah oo wadadega deegaanada hoos yimaada degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag dagaalkani ayaa waxaa la sheegay inuu u dhexeeyo laba maleeshiya beeleed islamarkaana xoolo dhaqato ah xildhibaan axmed deeriya nacnac oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka deegaanada somalilan ayaa waxa uu si kul uga hadlay xaalada dagaal ee kasoo cusboonaatay deegaanada hoostaga degmada ceel afweyn isagoona sheegay in dagaal kani uu dhowr jeer ku soo laablaabtay balse la qaboojiyey islamarkaana haddana uu ka taagan tahay xiisada ugu weyn deegaanada ceel afweyn ee gobolka sanaag colaada ceelafweyn iyo colaadahan waanu ka xunnahay waxaan leenahay walaalayaajiya joojiya baan leenahay in meerhemiyo ku yaacaya imiya imaami waa imaamtiyo asiyo waxay isku miyaa la garanayaaba laba jiro socon jilaaya marka waxaan leenahay ilaahay khayr lee khayr qabta allahaas allaha marya baan leenahay waa imika wadadeedii odayaasha u baxeen ursiga u baxday madaxweynihiin baxaabaa laga yaabay taliidan uu dhex fadhiisto bilowlayo kiiska qaajimaha dadka u seena toobasa waxaa soo celceliyey waa reemiyi waa dad imaabtiya abtiya wax isku ah isku faamliya waa dad aan wada dega waa laba hadeed waa imaabti waa waxaa layidhahaa magacday leeyinba waxaa layidhahaa oday iyo ninkiba layidhahaa kowdhe marka waxa weeye waa dad aan kala tegayn markaa dagaalkaas uu iska soo noqdo oo labaas ku afdhaaf ayagu iskuudiya xabadiina waxay noqotay waxay noqotay frisbul bay noqotay markaa ilaahbaa dee meesha sababta ka wada waxunbaa meesha ka jira markaa ilaah baa waxaa leela joojiya joojiya ilaahay ka baqdo leena ilaahay ka baqa qaar ilaahay garanayo maa waxaas remi maba tukadaanba
xildhibaan nacnac oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in odayaal u qaal waxgarad ay gaareen dhowr jeer halka dagaalka uu ka socdo si xiisadaasi ay u dhexeysa maleeshiyabeeleedwaa maleeshiya beeleedyadani ay ku wada dagaalamaya deegaanka ay usoo qaboojiyaan waxa uu kaluu ka hadlay xildhibaan nacnac in markaasi dad walaalo ay yihiin walaalaha ku wada dagaalamaya qeybo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag islamarkaana baaqdheer u jeedinaya maleeshiya beeleedyadani ku wada dagaalamaya degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag aa waxa weeyaan wada ciidamaa dhex galay waa tignikay samayseen hubka lala wareejiyey baabuurtii bay qoryo saareen maca baabuurtii iyo wixii baa lagala wareegay marka labada dhinana oo lagala wareegay marka way qoryo keliyaale marka baabuurtii ay iska hujumi jireen wixii baa lagala wareegay marka taas ciidanxoodaa meesha waxaa lee walaala dadka baaqa waxaa lee walaalayaal wiil kuma dhasho wiil baa dhinta oday baa dhimanayo wiil baa dhimanayo islaam baa dhimanaysa dhaqaali bay naga burburay magacii bay naga xumaaday walaalyaal dagaalka naga joojiyo ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba naga joojiya dagaalka dad muslimidaa jira cadaab bayna ka dambay kadilay maqtuul labaduma marka waxaan leenahay walaalyaal naga joojiya dagaalka ilaahay ka yaaba baan leenahay dagaalbeeleedyadani degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa dhowr jeer waxaa kusoo laalaabtay degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag iyadoona lagu sabeynayo soo laablaabashada dagaalbeeleedyadani in markaasi dadkani ay yihiin dad reer miyi ah oo aan sidaa u fahansaneen xasiloonida deegaanka iyo sidoo kale nabadda iyadoona markaasi dagaalkooda inta badan uu ka dhasho dirta dhirta iyo sidoo kale daaqa iyo ceerar biyoodyada shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland ayaa madaxweynaha puntland ugu baaqay in uusan ka qayb gelin caleemasaarka ka dhici doona kismaayo warkan waxaa muqdisho ka soo diray cabdisataar shacabka ku nool deegaanada maamulka jubbaland ayaa madaxweynaha maamulka puntland ugu baaqay inuusan ka qayb gelin caleemasaarka madaxweynaha mar labaad la doortay axmed madoobe xilli madaxweynaha maamulka jubbaland lagu doortay magaalada kismaayo markii labaad ayaa arrintaasi waxaa kasoo horjeestay shacabkii qeybo ka tirsan siyaasiyiinta isbeddeldoonka ay ku sugan magaalada kismaayo shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa madaxweynaha maamulka puntland ugu baaqay inuusan kasoo qayb gelin caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe mid ka mid a shacabka ku nool kismaayo oo lagu magacaabo dhuux faarax ayaa shacabweynaha reer puntland salaadiinta xildhibaanada ka codsaday inay madaxweynaha maamulka puntland ay saxaan islamar ahaantaana ay garab istaagaan shacabweynaha reer jubbaland isaga oo sheegay in shacabka ku nool kismaayo ay yihiin dulma- dulmanayaal waxauna sheegay in shacabka xildhibaanada iyo salaadiinta reer puntland aysan ka filaynin inay garab istaagaan balse ay la safteen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe walaan waxaan ka cabaraynaa annagoo ah magacaygu waa dhuux faarax waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan ka cabanaynaa doorashadii ka dhacday jubbaland doorashadii la filayay inay ka dhacdo oo yani ninkii talada gacanta ku hayay ee madaxweynaha hore jubbaland axmed maxamed islaam oo uu afduubay keligii uu isku doortay qol midan keligii qol midan uu isku doortay annagoo toddobadii sano ee horena go-daan ku jiray oo labaatan kilomitiro isku weera uusan dhaafin toddoba sano iyo haddana mar labaad keligii isku dhawaaqay intuu qol galay meesha aan shacabkii koowaad ay ka filayna inay meesha gudiyaan ay kadowiga naga qabtaanna wuxuu ahaa shacbiyanaha puntland ee walaalaha nahay iyo dowladda puntland madaxweynaha puntland wuxuu leeyahay waxaa ka qaybgala caleemisaarkiisa ninkaa keligii isdoortay waxba qaban waayey labaatan sano labaatan kilomitr toban sano labaatan kilomitr dhaaf weeyey waxaan daraanka naga umujinaynaa shacabka puntland iyo madaxdiisa oo isku duuban qoladii aanu ka filayna inayna garab istaagaan oo ay ninka baadilka ku socda ee sakbifada sameynaya ay naga qabtaan waxay ahayn shacbiyadaha puntland markaa suldaamada iyo boqorjahaan uga horeeya salaadiinta kale iyo waxgarabka puntland iyo dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay dareenkooda muujiyaan oo ninkaa baadilka isku sameeyey ee shacabku garoomiyey baarlamaanka puntland dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dari ninka la yidhaahdo madaxweynaha puntland in la soco waayo sababto ah banaankan kulliga na taagana shacabkii boqolkiiba sagaashan iyo shan banaanka dhan taagana keligii qor ku doortay culimada garab istaagooda oo saasaan gacan ku siin baadilka ah arrintaasaan ka cawanaynaa wax la qabta ma aha waxaan puntland ka filaynin ma aha ilow aan dadka shacabka iyo shacbiyadaha puntland ognahay inayna raalli ka ahayn arrinkaas haddana maamulka talada gacanta ku haya arrinta uu talada kula jiro ee faragelinta ah ee amniyeeye mise fashilka ah baadil ku socda ah ayaana waxaa weeye dareenka naa ka mud hadalkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo magaalada kismaayo labayo labaatankii agosto lagu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland iyadoo garabka isbeddeldoonka ay doorteen laba madaxweyne kuwaasoo ay sheegeen inay yihiin madaxweyneyaasha saxda ah ee ka dhisan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda federaalka ah ku amray in ay soo qabato madaxweynaha jubbaland axmed madoobe mar kale xasan axmed maxamed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in lasoo qabto hogaamiyaha sheegtay inuu haya talada maamulka jubbaland ee hadda ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaas oo ah axmed maxamed islaam axmedoobe xildhibaan daaraminjis oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay habboon tahay in lasoo xiro madaxweynaha jubbaland intaasi ka dhalan dhibaato kale oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha mucaaradku ah dowladda federaalka ee soomaaliya hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo ha samaynaa taas aniga gacantiinaan lee walaalkiinaan nahay walaalkiinayaan nahay anigu gacantiinaan lee sharaftiinaan jeclahay ha samayninaha taas axmed madoobe waa la soo qabanayaa dhiiggiisa risiid dhurra iyo dhiiggii suldaankii jareer weyne iyo ninkay hadda oo meydka ay ugu tageen oo is- isbedeldoonka ah ee isbitaalkan jiifo waa loo maxkamadaynaa waa hubaa my dream riyadaydu waa maalin un in loo maxkamadeeyo haddii uu cadaaladda soomaaliya ka fakadan tan caalamkaas ka fakanayn ha gacan ha siininaha dembiilaha ha gargaarinaha madaxweyneyaalkii sharafta lahayaa tihiin sharaftiinna dhowrta ilaashada sharaftiinna yaanan dibdaba saxaafadda isiiga jawaabin annaga iyo idinka anigu waxaa iga go'on ilaa dadka reer jubba ay xaqooda helaan inaanan joogsanin magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaa ka taagan khilaafkii ugu xumaa u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hogaamiyaashii hore ee dowladii kala dambeeye ee soomaaliya soo maray kaas oo ka dhashay dulimaad laga hakeeyey madaxweynihii dowladda kumaalgaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo safar ku yimid magaalada caasimada ah ee muqdisho doonaya in uga sii gudbo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si uga qaybgalo calaamsaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe suxufiyiinta deegaanada puntland ayaa kasoo horjeestay amarro shalay kasoo baxay wasaaradda warfaafinta maamulka puntland warkan waxaa inoo sii anba qaadaya anfac xasan xaashi qaar ka mid ah saxafiyiinta ku nool magaalada garoowe ee maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay amar ay dul dhigtay wasaaradda warfaafinta maamulka puntland kaasi oo ahaa in warbaahinada iyo saxafiyiinta ka shaqeeya maamulkaasi puntland inay iska soo diiwaan geliyaan wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi puntland qaar ka mid ah maamulka wasaaradda warfaafinta ayaa dhowaan hadalkaasi ka dhawaajisay iyagoona sheegay inay iska soo diiwaangeliyaan dhammaan xarumaha iyo wariyaasha ka howlgala maamulkaasi puntland sidoo kale waxa ay sheegeen ciddii aan u hogaansamin amaradaasi inay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan haddaba wariye aadan aar oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada garoowe ayaa arrinkaasi kasoo horjeestay isagoona sheegeen amarkaasi uu yahay amar ay kasoo horjeedaan suxufiyiinta ka howlgala maamulkaasi puntland sidoo kale suxufi aadan aar ayaa sidoo kale sheegay in xeerkaasi ay ka hor imaanayaan xeerka ay ansixiyeen golaha baarlamaanka ee maamulkaasi puntland ka arkiya idaacadda caalamiga ee silba inagoo ah warbaahinta puntland ka howlgasha wariyaasheeda runtii go-aanka ka soo baxay xarunta wasaaradda warfaafinta puntland ee lagu amray in dhammaan xarumaha iyo warbaahinta wariyaasha ka howlgala deegaanada puntland in ay iska diiwaangeliyaan xarunta wasaaradda warfaafinta puntland ee garowe sidoo kalena ciddii isdiiwaan diiwaangeli doonta diida oo ama warbaahina xarun warbaahin ama wariyaah ay dowladdu xiri doonto waa sida uu wasiirka warfaafinta puntland sheegay runtii go-aankaasi waxau ka hor imaanayaa xeerka warbaahinta puntland ee guddiga sare ee wasixiye baarlamaanka puntland kaasi oo dhigaya in xaruntii warbaahineed ay dowladdu iyo warbaahintu ay iska wada ka wada shaqaynayaan diiwaangelinta oo jiro guddi sare oo hawshaasi qaabilsan oo cidlo wasaaradda ku jiraan laakiin ma dhigayo in amar wasiir lagu diiwaangeliyo ama lagu xidho xalin warbaahineed wariye iyo sidoo kale cid waliba oo warbaahinta ka tirsan arrintaasi wasiirka warfaafinta puntland shalay markuu warbaahinta la hadlayay su-aalo ayaa warbaahintu ka weydiisay xaruntii wasaaradda wariyaashii booqday waxaa la weydiiyey sababta kaliftay xilligan inuu wasiirku ku dhawaaqo inay diiwaangeliso iyo sidoo kale in wasiirku uu sharaxay sharci darro hadal ah taasi oo ka hor imaanaya xeerka warbaahinta puntland oo ay ansixiyeen golaha wasiirada puntland iyo sidoo kale golaha wakiilada baarlamaanka wasiirku wuxuu sheegay in ciddii amarkaa diida la xiri doono taasina ma dhigayso xeerka warbaahinta puntland dhowaan ayay ahayd hadal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta maamulka puntland kaasi oo ahaa inay soo diiwaan geliyaan wariyaasha iyo xarumaha ka howlgala maamulkaasi puntland balse arrinkaasi ay kasoo horjeed ay ka hor imaadeen qaar ka mid ah saxufiyiinta ka howlgala maamulkaasi puntland iyagoo ku tilmaamay amarkaasi inuu yahay mid sharci daro ah dibudhac ballaaran ayaa ku yimid caleemasaarkii axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dhowaan ka dhici lahaa magaalada kismaayo ee jubbada hoose warkan waxaa faahfaahinaya anise cali xuseen wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayeen in dibdhac ku yimid caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe lixiyo labaatanka bishan ayaa lagu wadayay in caleemasaarka uu ka dhaco magaalada kismaayo waxa ayna wararku sheegayeen in guddiga qabaqaabada ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay xafladda oo laga dhigay horraanta bisha soo socota guddiga ayaan welin arrintaasi si rasma ugu dhawaaqin waxaana sheegay in ay maanta shir isugu yimaadeen guddiga qabaqaabada calemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland mid ka mid ah xubnaha guddiga qabaqaabada xafladda calemasaarka madaxweynaha jubbaland oo ka gaabsada in magaciisa warbaahinta loo adeegsado ayaa u xaqiijiyay warbaahinta dib u dhaca ku yimid xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland sababaha ugu weyn ee dib u dhaca ayaa la sheegayaa in ay tahay xayiraadda saddexda maalin ah ee dowladda federaalk soomaaliya ay saartay magaalada kismaayo ugu dambeyntii britain ayaa ku biirtay xulufada maraykanka ee dagaalka siyaasadeed iiraan iyo maraykanka ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa iiraan ku eedeeyey inay ka dambeeyeen weeraradii lagu qaaday goobaha saliidda laga soo saaray ee sacuudiga xilligii uu ku sii jeeday magaalada new york halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha iiraan waxaan kuu sheegi karaa in ay uk mas-uuliyadda weerarkaasi dusha u saarayso waddanka iiraan ayuu yidhi boris johnson oo ay soo xigatay wakaaladda wararka press association johnson ayaa la filayaa inuu kulanka guud ee qaramada midoobay ee nayuyo kula kulmi doono madaxweynaha xasan ruuxaani johnson ayaa la filayaa inuu kulanka guud ee qaramada midoobay nayuyo kula kulmi doono madaxweynaha madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani guud ahaan iyo gebi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa in la socodsiinaysay anigoo ah sabriin xasan maxamed warka waxaa soo saaray jilo jaamac jile waxaa dhanka farsamada inoo qaabilsanaa xasan axmed maxamed intaan ku kulmi doono warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo